Madaxweyne ku-xigeenka Somalilan Maxamed cali ow cabdi ayaa si rasmi ah xariga uga jaray saddex boqol oo guri oo dowladda Imaaraadka Carabtu ay ugu deeqday dadka danyarta ah ee ku dhaqan deegaanada Somalilan gaar ahaan magaalada Berbera. Munaasabadda xarig jarka guryaha loogu talagalay dadka danyarta ah ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Somalilan, mas-uuliyiin ka socday dowladda Imaaraadka Carabta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Berbera. duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan ayaa soo dhaweeyay guryaha la siin doono dadka danyarta ah waxaana uu uga mahad celiyey Imaaraadka Carabta taageerada dadka danyarta ah.
waxaan la dardaarmayaa uun dadweynaha guryahan la siiyey ee mulkiyadoodii la siiyey ee maanta la wareegi doona inay ilaashadaan oo ay dar yeeshaan oo ay quruxda sii kordhiyaan oo aanay noqonin uun dad wax la siiyey dad waxaa la siiyey xifdihi kara oo dar yeeli kara oo sii kordhin kara oo nolol fiican marka la yimaado lagu farxi karo in noloshooda isbedeshay ayaan ka rajaynayaa Madaxweyne ku-xigeenka Somalilan Maxamed cali ow cabdi ayaa uga mahad celiyey dowladda Imaaraadka Carabta sida ay u garab taagan tahay maamulka iyo shacabka Somalilan.
biyaha uga dhigay waqfi waxaan rajaynayaa saddexdan boqoloo gurina dadweynaha gelaya inuu waqfi uga dhigo haddii aan la idhaaho dadweynaha guryahan la siiyey ee aan maanta ku wareejinayno waxaan leeyahay allah idiin barakeeya marka hore marka labaad ilaashada oo xafida deegaanka ay ku yaallaanna ilaaliya hana noqonina dad dayaco intay u arkaan inta badan dadku waxay u arkaan haddii wax la siiyo wax bilaasha in la siiyo way dayacaan hadday doonana way iskaga tagaan hadday doonana way iibiyaan guryaha xafida waan ogahay meelo ka mida dalka oo guryahan badnayn la bixiyey dibba looma aragoo iska baaba'een hogaanoo lacagay siisteen reer bilbilan oo dad ilbaxa waxaan idinka rajaynayaa ad guryaha ilaalisaan oo ay dhiirigelin noqoto inay noqon kuwii ugu horraysay ee dadka danyarta loo dhiso ee lagu soo dhiiran karo dowladda imaaraadkana aad iyo aad baan ugu mahad xarig jarka saddex boqol oo guri oo dowladda imaaraadku carabta ay ugu tala gashay dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada berbera ayaa qayb ka ah taageerada iyo mashaariicda horumarineed ee imaaraadka carabtu ay ka wadaan soomaaliya